halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada washington dhegeystayaal si toos aad uga maqlaysaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysa
wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaantan saxiixa heshiis ku salaysan ilaalinta xeebaha soomaaliya kaasoo dhex maray dowladda federaalk ah iyo shirkad gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo atlantic mariin islamarkaasina ilaalinaysa xeebaha soomaaliya sidoo kale waxaa jirta shirkad labaad oo heshiis lala galay qodobada heshiiskan shirkadan dambe ayaa waxaa ka mida ilaalinta kormeerka badda qaybaha khayraadka soomaaliya uu yaallo xaqiijinta amniga iyo dekedaha ilaalinta khayraadka dabiiciga ah dhowrista maraakiibta sharcidarra kaga kalluumaysanaya dhulka soomaalida ka hortegista sunta lagu shubaya xeebaha soomaaliya iyo sidoo kale fulinta tababarada ciidamada badda soomaaliya waa qodobka barnaamijka doodda aynu ku faaqidi doonno waxaana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda maanta marti igu ah wasiirka khayraadka dowladda federaalk ah cabdirasaaq cumar maxamed oo jooga magaalada muqdisho aqoon-yahan cabdi diirshe oo ku sugan magaalada torono ee dalka kanada iyo weliba brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bara ka ah jaamacadda university of minnesota isla markaasina jooga magaalada minneabolis soo dhowaada dhammaantiinba ahlan wasahlan ahlan wasahlan waa mahadsantahay sacra bal ka hor intaynu gudagelin anigiiyo martidaba doodda aynu wada dhegaysanno waraysi uu daa-uud aweys la yeeshay taliyaha ciidamada badda soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo ka hadlaya heshiiskan iyo weliba baahida ciidamada badda soomaaliya wakhtigan ay dhowaan heshiis ayaa jira dowladda soomaaliya shirkad ka socota dalka holland ay wada gaareen oo qodobada ku xusan ay ka mid yihiin in dib uqalabeyn iyo dhinac walba laga taageero ciidamada badda baahiyada haddaad qabtaan maxaa ugu muhiimsan aada xusi kartaa
lakiin weli nama dabooli karaan maxaa yeelay xoogaa maraakibiyo doomanan ka sugaynaa laakiin waxyaala fara badan oo kale ayaa naga maqan tababaro badan oo muddo dheer iyo muddo dhexaad intaba waa maqan yihiin maintenancy badan baan u baahannahay xeebaha iska badan le mataqaan waxaan uga baahannahay xeebaha naftooda qalabeen u baahan observation boostasa u baahiyen badan baraha wax laga ilaaliyo ubaahan yihiin saldhigyo badan in la qalabayo ubaahan yihiin marka waxaa aniga madaxayna ku wareegaya halkii mataqaanaan joogis ina inaan gaarno ayaa ku wareegaya marka meelaha dheer aan fiirinayna laakiin shirkadu waa jirtaa inay wax inaga caawi doonto waxaan filaynaa inay waxuun ka daboosho baahide marka shirkadani ay si rasmiya u howlgasho howlaha idin hor yaalla oo haatan ba aad welwelka idinku haya waxaa ka mid a la dagaalanka burcadbadeedka iyo in la joojiyo kalluumaysiga sharci darrada xeebaha soomaaliya howlahaasi sidee baad u wajihi doontaan marka baahiyadiina laydin dhamaystiro howlahaas sidoodaba sidaa dadkaan mataqaana wadda lama caamilno reer galbeedka u badan mar kastaba waxay ka hadlaan waxa la yidhaahdo coast guardiay ka hadlaan coast guardina marka laga hadlayo waxaa loola jeedaa in lagu siiyo amaad hesho qalab dabooli kara territorial waterka biyaha qaranka oo ah laba iyo toban miilbadeed ah waxaana u baana e e z kna inaan ilaalino waa meelaha meesha qashinka lagu shubayo wasakda iyo sunta iyo ayna ka socoto mataqaan kalluumaysiga sharci darrada uu ka socday waxyaalaha kale arrintaas waxaa loo baahan maraakiib culusaa loo baahan yahay sidaas awgeed maba jeclaba in la yidhaaho soomaali navy waa dhibaysaa marka haddaan marka soomaali navy la dhisay suuragal maaha inaan e e zkna ilaalino ilaa inta lagu warwareegayo soomaali coast guard markaana meelaha dheer wax kama qaban karno burxadeedna wax kama qaban karno laakiin xeebaha dhadhow maaragtay inaan uu suuro gelino dadkayna inay ka kaluumaystaan kaluumaysiga dhow waxyaala caynkaasa iyo badbaadinta haddii wax ka dhacaan waxyaala yaryaro aan aan aan qaban karno haddaan ka hadalno coosgar arrintaa navigana marka weliba reer galbeedku waa midka necbiin reer bariguna ku jir marka sidaas aawod arrintaasoo arrin faro ka qodantaa maaha dhanka kale ma leedihiin ciidan idinku filan marka la dhammaystiro baahiyada aad qabtaan ciidan idin filan oo howlgalada ciidamada badda ka qayb qaata ma leediin xilligan la joogo may horta seeda ciidanku waxuu la socdaa qalabka uu la socdaa sideedaba waxaa jira qorshaa jira socda ciidan aad iska qorato waxbuu kuu taraya ma jiro waa inuu qalabkii jiraa qalabkii hubkii waa inay jiraan kuwaasaa lagu tababaraa dadka kuwaasaa lagu xisaabtamaa maalin dad iska nool oo kaligood iska joogo tiradood la tiri waxay taraysa ma jiro howlgaladiina aad dambe ee aad doonaysaan in aad wax kaga qabataan xeebaha soomaaliya waa dalka oo idil gobolada soom sideed iyo tobanka gobol oo dhan dabcan inta inta dastuurku qabo waa saddex maxaad kaloo nagu biirin kartaa oo is leedahay howlaha ciidamada badda ay qaban doonaan mustaqbalka ciidamada badda qorshaa u yaala qorsho waxay yihiin biyaha qaranka ilaa ilaa biyaha qaranka iyo biyaha dal ayaan rabaa inaan kala soocee biyaha dalka markaan leenahay laba iyo tobanka miilaan ula jeedaa biyaha qaranka markaan leenahayna waxaan ula jeedaa ee labadii boqol oo miil iyo weliba continental shelfgan oo jeedo laga yaabaa inuu inuu ka shisho maro marka dhulkaasoo dhan iyo biyahaasaa naga raba inaan ilaalino ilaa aan halkaas aan ka gaarana mataqaana weliba arrinta waa iska sii soconaysa dadaalku waa sii soconaa marka waajibka noor yaalla iyo awoodaynu maanta wax isu dhigma ma aha laakiin qorshaanka leedahay maarta mustaqbalka insha allah waa hagaag oo aad maqlaysaan waraysigaasi uu la yeeshay waryahayaga daa'uud awees admiraal faarax axmed cumar faarax qare oo ah taliyaha ciidamada badda soomaaliya bal haddii aan martida u soo bandhigo brofesor cabdi ismaaciil samater maxaa kaaga baxay waraysigaasi walaal waad mahadsan tahay ee dadka ku dhegaysanayana ee waa bil ramadaan ee ilaahay barakadeeda ha siiyo ee walaalkay diirshe iyo cumarna waxa weeyaan allah idinsoo ilaaliyo waxaa iga baxay ma fara badna ee waxaanan jeclaan lahaa wasiirku inuu ka horeeyo isagaa khayraadka u sarreeye laakiinse waxa weeye admiraalku si xaqa ayuu u hadlay waxa weeyaan baahida laxaad kale iyo khayraadka waddanka baddiisa ku jira in la ilaashado ee labadaasi way kala fog yihiin iminka karti fara badan ma laha dad fara badan ma haystaan hub fara badan ma haystaan aalad ma haystaan marka in arrintaa loo kuur galo oo si dhaba loo dhameeyo waayo waxaan qabaa eh, mathalan haddii aan ku siiyo walaal kalluunka waddanka laga hado ee hanu ku magacaanay ee budhcadbadeedka ba- kalluunka waxaa lagu qadaraa sanadkii meelayowga laba boqol iyo konton malyuun ilaa saddex boqol iyo konton malyuun wax u dhow in laga xado waddanka taas ayaaba nuskeed dabooli lahaa haddii lahe- la siin lahaa ciidanka soomaaliyeed badda waxay u baahnaayeen waa tahay aad baad umahadsantaa brofesor halkaaga ii joog wasiirka khayraadka dowladda federaalka ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo jooga magaalada muqdisho bal wasiir soo dhowow ugu horreyntii noo faahfaahay sharaxaadna naga sii heshiiskan waxa uu yahay kor waa idin salaamay sahra Eh, dadka martida ku ah mak- mikrofoonkan waa salaamay brofesorka iyo Allah cabdidiish yasalimu.
labadaba Eh, heshiiskan horta waa heshiis eh, dowladda soomaaliya ay la gashay shirkad eh, holandeysa sida taliyaha ciidanka badda uu sheegay waa heshiis ka dambeeya ka dhashay baahi badan oo jirto heshiiskan waxaa loogu talagalay kow in yacni marka ugu horeyso een, lagu ilaaliyo een, eh, waxyaabaha badda soomaaliyeed Een, lagana ilaaliyo waxyaabahaas ah, aan soo sheegay lix markab aan dhaho iyo laba iyo toban ah, doon oo speedboatska ah Een, marka waxaa loogu talagalay in tababaro lagu siiyo ciidamada naftooda tababaradas oo ay qayb ka yihiin communication systemska sida xeeb eh, xeebaha loo ilaaliyo si tayada iyo iyo tiradaba tartiib tartiib loogu kordhiyo Een, shirkaddan marka maadaama wasiir ay tahay shirkad gaar loo leeyahay aadna sheegtay dhaqaale inaysan dowladdu ku bixinaynin intee in la eg baad awood u yeelan kartaan inaad ka warqabtaan khayraad iyaga laftirkoodu inay ilaalinayaan ama sidee baad u ogaan kartaan in ay hooshii loo ogmaday si saxa u qaban karaan haddaadan awoodba u lahayn inaad xeebihii ka warqabtaan horta shirkadan eh, ma- waxyaabaha heshiiska lagula galay waxaa kamid a sidaan sheegay lix markab iyo laba speedboat marka hawshoodaba waa caddahay yani waxay qabanayaan ma aha shirkado yani khayraadka wadanka wax ka qaadanaya oo kalluumaysiga Eh, ka warhayntooda way sahlan tahay ay qabaan inkastoo waxyaabaha farsamada ah oo hadda aad weydiinaysa ay ku habboonayd eh, dadka heshiiska saxiixay wasiirka iyo em, em, em, taliyaha ciidanka badda ee jawaabtaas buuxda ku siin karo wasiiradana loogu sii bandhigay inay maraakiibtan ay yihiin maraakiib difaac oo keliya oo aysan wax kaleeto oo dhibaato ah ama wax kaleeto xog ah oo khayraadka ku taxalluqa aysan waxaynaynin umana samaysno maraakiibta cay- noocaas waayahay ee bal aan siiyo microfoonka haatanna cabdi diirshe oo ku sugan ee magaalada toronto soo dhowow cabdi diirshe een, maxaa kaaga baxay ee barnaamijka horta waa idin salaamayaa saara Een, dhammaan dhegaystayaasha ee, doodan baahi weyn ayaa jirta oo aan qabno haddaan nahay ummad soomaaliyeed Ee, dowladda soomaaliyeedna kolley xil baa saaran Ee, annagoo weliba dareensan ee, dhibka laga soo baxay labaatan sano oo rafaad iyo maaragtay burbur lagu jiray in maanta loo baahan yahay in dib loo soo kabo ciidamadii soomaaliyeed ee baaba'ay oo ciidamada maaragtay baddu ay qeyb weyn ka ahaayeen Ee, waxaa jira ee, waxyaalo badan oo runtii een, eh, eh, adkeynaya runtii sida in la fahmo ama maaragtay lagu qanco shirkadan hadda heshiiska lala galay inay fulin karto waxyaalaha hadda maaragtay iisheeg heshiisyada lala galay waxaan la soconnaa shirkadan hadda ka hor taarikh ahaan inaynan weli aynan sameynin tababaro noocaan oo kalea oo hadda ka hor maaragtay ayna sameynin sida websiteyadooda ka cad ama maaragtay informationka ayagu maaragtay gudbinayaan ku cad waxaa cad inay ka qeyb qaadan jireen waxyaalahan la yidhaahdo maaragtay isheg offshore maaragtay services ama maaragtay khayraadka badda meel fog maaragtay marka batroolada laga baarayo maraakiibtooda inay geeyaan waxay kaloo ka qeyb qaataan in maaragtay offshoreka khayraadka laga soo saarayo qalabka loo baahan yahay inay geeyaan meelahaas waxay kaloo ay dib u habeyn ku sameeyaan ama maaragtay ay ay ay ay sameeyaan maraakiibtu markay dhaawacmaan ama dhibaata gaarto ayay maaragtay repair ku sameeyaan ama hagaajiyaan marka su-aalo badan oo soomaalidu ay qabtaa jirta oo ah ma tahay shirkadan shirkad fulin karta hawshaas loo xil saaray ma tahay mid tababar military bixin karta haddii ay tahay shirkad maaragtay iska civiliana oo iska maaragtay ah mid military aan ahayn ma ma gudan kartaa waajibaadka noocaas waayahay rofeor cabdi ismaaciil samater adigu waad maqlaysaa dooda marka dhanka kale laga eego danaha gaarka ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ay ka leeyihiin xeebaha dowladda soomaaliya wakhtigana ciidamadeeda xeebaha aysan dhisneen islamarkaasina aysan jirin hay-ada si gaar ah ugu taxluuqa arrimaha badaha shirkadani maxay ka caawin kartaa dowladda ayay kula tahay haddaad eegto sida loo dhigaya hadalka walaal baahida taalla waddanka sida cabdi iyo wasiirku waxay sheegeen waa mid weyn waaye midda ugu horreysan odhan lahaa waxa weeye intaan waxay tari lahaayeenba la sheegin waxaa muuqan saa laba shirkadood in iminka wax lala gaadhay sida wasiirku uu sheegay tan tababarka bixinaysa iyo ta kaligu ka hadlay waxaasi marka waxa waxaa qumanaan lahayd in baaraandeg xoogle laga sameeyo oo cilmiyeysan oo la yidhaaho maxaynu u baahan nahay gaar ahaan maxaynu u baahan nahay ilaalo maynu u baahan nahay qaar liisanka bixiya maynu u baahan nahay maxaynu u baahan nahay dabadeedna marka baahidaasoo dhan lasoo wada eego la helo ciddii waxaan keeni lahayd ee tababarka samayn lahayd sida cabdi diirsho walaalkee uu sheegay waxa weeyaan sida kumbanigan qaarkii tababaramuun bixin hadday yurub lacagta bixinayso waa lacag soomaali ku qoran markaa soomaali bay ka ka ka go-an tahay weye wasiirkaan ka ohan lahaa walaalkay cabdirasaaq cabdira marka waxa ay la qumanaan lahayd dowladahan holland waxay leedahay ciidan bay leedahay badeed ciidanka ogaasi ma tababarto warshe hay-ad ama gaar loo leeyahay ma tababarto yurub oo dhan ciidamadooda badda dowladda ayaa tababarta maxaa markaa dowladaha heshiis loola geli waayey inay iyaku inoo tababaraan ama dowlado kale oo adduunyada saddexaada oo si wanaagsan u shaqayso maleeshiya wax lamid ay yihiin marka aniga far ayaa ku godan ayaan leeyahay sida habka loo soo dhigay loo soo dooranayo shirkadahan iyo baahida waddanku wuxuu yahay in ciidamadeenu baahi laxaadlahay leeyihiin waa waxa inoo muuqato dee wataa maalin kastaba xamar la qarxinayo badahana wixii laga guranaya iyo wixii daadinaya hay jirto marka cabdi diirshe runtii waaye in waxaan si qeexan loo soo bandhigo intaan la saxeexin oo la dhaho ummad yahay soomaaliyeed ilaan dowlad lasoo doortay ma joogto weli maante sida lagu hananayaa ummadda niyadeeda waxa weeye wax walba iyadoo qeexan inta lasoo baaraandhigo dabadeedna markay doodaasi dhammaato ummadii dabadeedna dowladdii hay wax goyso laakiinse inta lasoo gooyo dabeedna dadka dib looga sheegayo laga quman baan odhan lahaa keenina mayso kalsooni dowladda lagu qaboola wasiir waad maqashaa inta shirkado gaar loo leeyahay heshiisye lala gelayo dowladaha waaweyn ee ciidamadooda iyo ayagaba meelo loo raacdo berrita leh maxaa u diiday in dowladdu ay heshiisyada noocaasiya la gasho maadaama dhaqaalihiiba ay bixinayaan midowda yurub bismillahi rofesorka horta wax badan oo xaqiiqa oo saxa ayuu sheegay hadalkiisa ka muuqatay waxaan rabaa aniga yani nafteydu yani waa waxaa jiri jirtay yani wax walba oo contract walba oo la galaayo aan yani shaki ka muujin jiray runtii laakiin xaqiiqda waxa waaye wadankii horta badiisa iyo dhinaca badda iyo berrigaba yani waxaa ka jirto kabasity la-aan baa ka jirto annagiina waxba ma qabsan karno dadkii kaleetana inaan yani contract la galno waxay noo qabtaan inaan diidno meesha shaaci kara ma aha yani markaa fiiriso soomaalidan badanaa contract baa la gala haddii la yidhaahdo yani waxaa umoodaa inaan yani annaga dhan aan noqono dad oo paranoida oo diidanba inaan shirkad ajnabiya aan heshiis la galno midda ah wadankii holland in lala galo wadamada european unionka waxaa octitions lacag bay iska qaadaan lacagtaasna waxay ugu talagalaan badanaa aid iyo development in yani wadamo kaleeto laga geyso waxaa dhici karto wadankii si toosa inuu lacagtii uu bixiyey wadankana wax u qabana uusan dhihi karin laakiin ay u fudud tahay shirkad wadankaas ka joogta oo wadankaas yani lacagta bixiyey degan in yani la yidhaahdo ay uga fududahay wadan ahaan intu ku dalban lahay in la yidhahdo shirkadan ha dalbato oo wadankii markaa sidaa ku taageero sidaana lacagtii loo helo aniga sidaas ayaan u arkaa yani waa sax yani wadankii bilateral agreement in dowladda holland toos loola galo ayaa fiicnaan lahayd wax aniga hadda yani xanaf inay leedahay ama dhib inuu ka taagan yahay in shirkad lala galana ma qaba sidaas ayaa yani fasir ahaan ayaan u arkaa waana dhacdaa wadamo badan oo waxaa aragnay shirkadaho bromote gareeyo oo yidhaahda shirkadan ayaa qabanayso annaga ayaana yani dowlad ahaan wixii yani loobiya annagaa samaynayna marka systemka ay ku timid shirkadan waa sidaas si ka gedisan ma aha in laisku in yani transparency accountability ay jirto oo wixii la cadeeyana waa wax fiican shirkad kaleeta ayaa jirta aniga hadda sidau profesorka uu sheegay aniga lafteeda anaan heshiis la galay golaha wasiirada aan keenay laga ansixiyey waa shirkad ma aha license bixinaysa waa laakiin shirkad naga caawinay inayna tuso ayna barto shirkad kaleeto la yihahda fishgar ma aha midaan hadda aan ka hadlayno laakiin yani waxaan ka wadaa shirkadaha waxaa noo sahlan in wadan lala galo yani toos si toos in loola galo mararka qaarkood waxaad moodaa inay sahlan tahay inay wadamada naftooda ay rabaan oo ay door bidaayaan in shirkada ayaga u dhashay kontraktiyadaas ay helaan marka taas baa keentay ee ma aha wax la qarqarinayo iyo wax kaleeta ma jiraan meeshana arrinkaas ma yaallo laakiin in principal waa ku raacsanahay profesorka inay haboon tahay ay fiicnaan lahayd weliba markay timaado dhinaca defensiga waxaa fiican oo wanaagsan in si toosa wadan loola galo intii shirkad lala gelin lahaa taas waa waa waa ku waa ku waafaqsanahay laakiin walaalkay haddaan in yar ku noqdo su-aasheedu waa cabdisamatar ninka hadlayaa waxaa weeye horta waxyaabahan aynu ka hadlanaa waa waxyaabahan labaatan iyo shan sannadood jaamacadda minnesota ka dhigi jiray waayo maahana shiki iska yaalo oo odhanayo on yaan laga shikiin kombaniyadan wadan kastaba ha waa runtaa walaalkay cabdirasaaq oo inu doonayo shirkadaheega inuu khayraadka siiyo innakana qoorta laynoo sudho laydhaaho intaasaanu inagu bixinay marka waxa weeye aniga waxay gala qumanaan lahayd ee kalsooni ummadana laga helahay ilan shiki waxaa soomaalida dilay waxa weeyaan balaaya ay soo martay labaatan sannadood iyo in ka badanba marka ummadda sida loo shiki saarayo waxay ka mid tahay dowlad dhismeedka qarannimo ayay ka mid tahay marka haddii la odhan lahaa dowladda european unionka la odhan lahaa inta hawsheenna iyo casharkeenna inaku haynu soo qabsano homeworkeenna haynu soo qabsano la odhan lahaa waxaanu u baahannahay waa sidan inaku waxa weeyaan hataa doonaysiin shirkadihiina inaad wax siisaan taasi de inaka inii taalla annakase baahidanu qabnaa waa sidan marka inakoo casharkeenii homeworki kasoo shaqaynay oo wixii oo qontaysan keenay in wixii sidaa loo sameeyo laakiinse maaha walaal paranoya waxaad ku tilmaamtay ama shiki maaha waa wax cad oon labaatan sannadood iyo jarjar darsayay wayna dhacdaa marka waxaa ka qumanaan lahayd intaan meel kale la keenin daraasadihii inta la sameeyo ta ummadii loo soo bandhigoo laydhaha haddaynu taa samayno taasaa dhacasa taa samayno taasaa dhacasa taa samay dabeedna yurub adigoo dadkaagii xambaarsan oo dadkaagii ku taageersan yihiin ad tidhaahid sidan u baahan nahay waa sidan ciidanka badda ciidankiinu hanoo tababaro laakiinse haddaynu had iyo jeer raacno waxa ummadda kale doonayso kumbaniyaday doonayaan inay waxooga siiyaan oo iyaku ay leedahay aniga taydii soomaalinimo yaa ii ilaalinaya weeyaan walaal waad mahadsan tahay profesor haddii aan ka idhaahdo zahro sadi iyo in yani la sameeyey taxadir dheeraada way jirtaa oo yani aan yani shirkada iyadoo inta la joogo heshiis intay inta yimideen lala galay ma aha waxaa baxay oo hooland tagay oo isbuuc soo joogay wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga cabdiraxmaan dheere iyo taliyaha ciidanka badda faarax qare ayagoo yani arrinkan yani raadin iyo sidii yani time baa la geliyey effort badan ayaa la geliyey ma aha wax hal mar laiska saxiixay ma aha oo la yiri shirkadan baan rabnaa hanoo saxiixda ma aha wa waa sax lacagta soomaaliya loogu talagalay waa sax yani holland nafteeda waxaa dhici karta wadanka holland inuu door bidaayo inuu shirkadiisaan uu yani lacagtaas in dhaqaale ahaan uu ay dhaqaalaha ugu badan inay hesho laakiin taxadar iyo yani maxaa la dhahaa research iyo kadi badan waa la sameeyey intaan waxaan la saxiixin waayo wasiir intiina haatan nagu soo biirtay weli waxaynu dhexda uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o e da aynu toddobaadkan uga hadlayno heshiis dhowaantan dowladda soomaaliya ay la saxiixatay shirkad gaar loo leeyahay oo ka howlgasha xeebaha soomaaliya waxaana marti noogu ah toddobaadkan barnaamijka wasiirka khayraadka dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo jooga magaalada muqdisho aqoon-yahan cabdi diirshe oo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada iyo weliba brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bara ka ah jaamacadda minneabolis ee dalkani maraykanka wasiir aan kuusii raaciyo waxaa horey u jirtay hadalhayn la xiriirta heshiisiyo ee qaarkood lala soo galay wadamo derisa oo dalal kale ay dabada ka riixayaan sida la sheegay kuwaasoo xasaasiyad fara badan iyo buuq fara badan dhaliyey marka heshiisyadaani rajo inteen la eg ayaad ka qabtaan inkastoo golihii wasiirada khamiistii ee toddobaadkani aad ka fadhiisateen misna golihii baarlamaanka iyo haddii la ego qaybihii dowladda iyo shacabkii guud ahaanba wax lagu wada qanco inay noqdaan labadan shirkadood rajo intee lag ayaad ka qabtaan horta yacni marka koowaad waxa waaye heshiis markuu dhacayo waxaa la keenaa marka ugu horreysa golaha wasiirada golaha wasiirada haddii yani dood baa ka dhacdo waa laga doodaa haddii lagu qanci waayena heshiiska dee maba dhacaba haddii laakiin lagu qanco oo golaha uu ansixiyena baarlamaanka ayuu tagaa baarlamaanka ayuu taallaa baarlamaanka iyo golaha wasiirada runtii waxaa ka dhexaysa wada shaqayn ilaa iyo haddana heshiisyo baarlamaanka uu diiday ama uu kasoo horjeestay oo ay golaha wasiirada soo gudbiyeen anigu ma adag wadamo heshiisyo lala galay oo shaki badan keenayna runtii waa dhici kartaa inay jiraan waa sida arrinkii oo oo kenya o kale waa dhici kartaa laakiin sida runtii media naftiisa arrinka buunbuuniyey ma aha runtii dadka badana ayagoon realitiga la socon bay hadallo yani fiiriyaan ayagoon xaqiiqda ogeyn ayay waxyaabo badan yani ku daraan w ayagoo siday u dhacday aysan ahayn marka wax walbo yani madihi aniga wadankii governance systemka dowladda hadda waa perfect madihi laakiin adist waxaa jira system u muuqda inuu yani jidkii toosnaa in lagu socdo accountability baa jirto marka u malayn maayo wax si sahlan in meel lagu marsiinayo wax walbo loo socdisiiya waayo wasiir waad mahadsan tahay waa gartay cabdi dirshe weli khadka telefoonka ayaad uga jirtaa toronto saan filayo bal mar kale ma habboon tahay ma kula habboon yahay heshiiskan dowladda ay la gashay labadan shirkadood ee midna la yidhaahdo fishgard midna la yidhaahdo atlantic marine and offshores ma kula tahay labadan shirkadood heshiiskooda waddooyinkii loo maray inay yihiin kuwo saxan ee dowladda soomaaliyana ay siday sheegtay horumar lagu gaari karo waa mahadsan tahay sahra intaana su-aashaadaas ka jawaabin waxaan rabaa maaragtay saddex arrimood inaan xoogaa taabto midda hore waxa weeye caawinaadan wadamada shisheeye ay bixiyaan waa wax jira waxay badanaa ku naasnuujiyaan shirkadahooda marka taas waa wax la fahmi karo inay markasta jecel yihiin shirkada ayagu maaragtay isheeg ay ay wadamadooda ka socdo inay implementationka sameeyaan inay hawshii fulinteeda ay sameeyaan ayagoo ku naasnuujinaya waana wax dhaco aan ka warqabno arrintaasoo weliba aan qabo inay igu raacsan yihiin labada nimo walaalaha meesha ku jira arrinta kaloon rabay inaan taabto waxay tahay oo muhiimkaa marka siyaasad la dejinayo runtii waxaa ka horeeya tillaabada ka horeysa in golaha wasiirada wax la geeyo ama baarlamaanka la geeyo tillaabada ka horeysa oo aan ka warqabnaa mid kasta mar kasta waxa waaye in la sameeyo la tashi shacab in shacabka lala tashado la wargeliyo lala socodsiiyo shacab weynaha hawshaas maaragtay sida ay tegayso kabacdina maaragtay isheeg processkii dowladnimada la maro oo qaabkii dowladeedkii markaas loo fuliyo waxaan isleeyahay sida maaragtay uu ka dhawaajiyey walaalkay wasiirka khayraadka cabdirasaaq uu ka dhawaajiyey runtii waan ka warqabaa taa marka waxaan ku darsan lahaa un in ay dadka shaki bixintiisa ay muhiim tahay in maaragtay lasoo loo soo bandhigo shacabweynaha heshiiskaas waxa uu yahay waxaan dareemayaa marka shirkadan heshiiska lala galay oo hadda la leeyahay holland ayay maaragtay ay basekoodu yahay oo lacag lagu siiyey inay tababarto ciidamadeena oo ay fuliso howlaha loo xilsaaray anigu waxaan isleeyahay ma fulin karto sababtoo ah awooddaasba ma leh haddii ay dhacdo marka in laga qanciyo shacabweynaha inay arrintaas fulin karaan oo la caddeeyo oo banaanka lasoo dhigo waxaan isleeyahay markaas waxa weye waa wax lagu kalsoonaan karo markaasna waxaa imaanaysa in lagu taageero dowladda oo la yidhaahdo shaqo fiican baa qabateen ilaa iyo hadda nooma cadda waa ku celinayaa in shirkadaas holan ay ka bixi karto hawsha loo xil saartay waayahay wasiir adiga ayaan kugu soo noqonaya heshiiskan sidee bay kula tahay ama sidee buu kula muuqdaa inuu ka dhaqangeli karo gobolada guud ee dalka soomaaliya oo dhan kuwa maamulada ay ka jiraan wakhtigan
hadde heshiiskan waa waxaa loogu talagalay horta waddanka soomaaliya oo dhan dowladda soomaaliya waa dowlad federaala marka yacni meel walba waa ka dhaqangeli karaa si sahlan buuna ka dhaqangelayaa oo yacni haddee somalilan ha ahaato puntland ha ahaato waxa maraakiibtan loo keena waxa weye inay ilaaliso amnigii nabadgelyadii ka lagana ilaaliyo wixii dhibaato ku keenayay somalilan wasiirka arrimaha gudaha oo la hadla idaacadda v o e da wuxuu sheegay in heshiiskaasi gebi ahaanba iyaga uusan quseynin khayraadka ama dhinaca badda somalilanna isagu uu mas-uul ka yahay wax lagala tashadana aysan jirin iyo wax wada xaajahooda ay ka galeen si sahlana uusan uga dhaqangeli karin deegaanadooda marka maxaad ka leedahay wallahi dee waa waa hadal dee waa hadalkiisii laakiin waa annaga mar walba somalilan arrimaheeda in yacni dhinaca siyaasadda laga eega ayay ku wanaagsan tahay wada hadal waa lala gelayaa asiguu u hadlay waa mas-uulkii aad sheegaysa oo hawshiisa ay tahay hase ahaatee legaly markaan u hadalno runtii soomaaliya waa federal system somalilan waa waxay qayb ka tahay federal systemkaa bay qayb ka tahay wada hadallo yani laisugu soo dhaweynayo labada somalilan iyo iyo dawladda dhexe way jiraan way socdaan ma rajaynayo yani heshiiskan lala galay inuu wada hadalladaas wax dhiba ugeyn u geysan karo waxaa aaminsanahay contentiska agreementiga ku qoran waxaa ku qoran kuma qorno somalilan ee waxaa ku qoran soomaaliya somalilanna waa qayb kamid a soomaaliya marka yani sidaas ayuu heshiiska ku dhaqangalayaa ninka wasiirkaa hadlayna kolleytu waa fikirkiisa sida uu yahay ayuu sheegay laakiin anagu markaan hadlayna waxaan hadalnaa federal systemka dhinac walba oo dhibaato ay ku jirtayna wax ka qabano anaga looguma talagelin maraakiibtan in cid lagu lagu dhibaatay waxaa loogu talagalay in lagu difaaco wadankii qarannimadii iyo federal systemkii in lagu difaaco oo ahaa dhinaca badda waayahay brofesor cabdi ismaaciil samatar ee qawaaniinta caalamiga ah ee badaha marka la eego ma jiraan sharciyo kala xadeynaya ee shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dowladaha ay ka caawin karaan mashaariicda noocaaniya ee tababarada ciidamada ilaalinta xeebaha iyo wixii la halmaala walaal ma jiraan waxay ku xidhan tahay dawladdu waa qaran ama waxaan af ingiriiska lagu dhaho sovereign iyada ayaa ogolaan karta diidina karta cidda heshiis la gelaso heshiisyada qaynuunka adduunku diidaya waxa weeyaan wixii dhib u keenaya wadamada kale iyo dabka badda ka gooshaya ee sharci ahaan uga gooshaya laakiinse midkan kusoo anigu gabagabin lahaa hadalkayga waxay tahay waxa weeye haddii laleeyahay karti ma lihin haddii laleeyahay shiki baa ummadii qabtaa haddii laleeyahay baahi baa inahaysa ma aha la wasiir iyaga iyo sarkaal tegay brussels ama holland tegay amsterdam iyo haig tegay oo dhowr cisho joogay inay fahmi karaan qorshaha qaran iyo technical issueska laga doonayo waxan in lagu qabto waxay ahayd daraasad adag oo dad waxan ku shuqula in la geliyo dabadeedna iyagoo waxaa xambaarsan hay galaan doodii hay la galaan dowladda holland ama european unionka laakiinse tani waxay tusasaa sidii awalba dowladihii hore ama kumeel gaad ha hamaadaan ama kuwii ka horreeya gaar ahaan militariga gadaashiisii ha ahaadaan laba sarkaal inta la diro iyagoon khibrad weyn wixii ulahayn in dabadeedna heshiis la galo cabdi diirshana wuxuu ku saxsan yahay waxa weeye shirkadahan gaar ahaan tan laleeyahay ee offshoreka farsamo ciidan hay ku tababarto ma laha markaa waxaa keenaya in wax la inagashado si maalkii loogu talagalay dadka masaakiinta loogu talagalay soomaaliyeed ee european unionka laga soo ururiyey dib loo qaato inakana afgobaadis iyo iyo carab laalis layna siiyo markaa wasiirka tan kala hadli maayo isaga portfoliodiisii ma aha sida uu sheegay walaalkii cabdirasaaq waxa weeyaan waxay tilmaam ka tahay karti darrada ina haysato haddaynu qaran soomaaliyeed nahay ama dawladda tanba ha noqotee in baaraandeg xoogle loo baahan yahay oo si habsami ah iyo sidii loo fulin lahaa waxaan inta laga baaraandegay ummadda loo soo bandhigo baarlamaanka la siiyo dawladdu hay markaa marto iyadoo laysku duuban yahay markaa waxaan la qaato kalsooni bay dawladda siin lahayd oo qaran soomaaliya oo dhan baa dawladda salaan u taagi lahayd laakiinse iminka waxa weeyaan waa hadal laga daba keenayo wixii la saxiixay weeyaan walaal taasina qarannimo ma dhisasee soomaali ha ogaato haye wasiir wallahi waa profesorka waa waa ku mahadsan yahay yani fikirkiisa uu dhiibtay kuma raacsanay runtii in aysan jirin inaan la samayn yani study inaan la samayn bal inoo sheeg studygi walaal wuxuu yahay markaasi adaaba warka hayste naga dhaadhici maya sida oo loo loo waxeeyey yani consultation iyo in la sameeyey in la safray in xagga la tegay in yani macluumaad intaan la tegin la aruuriyey ayaan ogahay kumalihi wax badanaan ogahay xog badanaan ogahay aniga kumalihi profesore laakiin waxaan ku sheegaa in wasaaraddaas yani iyo wasaaradda khayraadka collaboration uu ka dhexeeyo sababtoo ah khayraadkii badda marka laga hadlayo consultation baa naga wada dhexeeyo waxaa jira dad badan oo expertis oo technical aad iyo aad yani khibrad dheer ugu leh arrimahan wada ka heshiis lagala sameeyo lala hadlo intaas yani waa intaan aniga aanan aan kugu raacsanayn inaan wax yani aan la samaynin ma aha in yani intii awoodeyna ahaa capacitigeyna intii gaarsiisnaa in la qabtay baan kuu sheegaya professor intaasaan leeyahay waa tahay waan kusoo noqon doonaa kelmadda ugu dambeysa cabdi duurshe ee brofesor cabdi ismaaciil samatar waad aragtaa burcadbadeedii mushkiladda soomaaliya ka haysata suntii lagu shubeeyey kalluumaysiga een maraakiibta sharci darrada ah een ciidamadiian tababarnayn habacsanaanta ka jirta xeebaha soomaaliya een kasokow in heshiiskan uusan ahayn mid wax badan laga baaraandegay oo dad badani ay ogaayeen ama sida aad sheegtayba een hore aan loo sii shaacinin ma kula tahay in dhinaca kale wakhtigan looga faa'iidaysan karo caqabadahan dhan ee taagan waxa weeye walaal sahreen inaynu baahi inahayso waa geed ka go-an haddii laysku duubnaado ooy dowladda madaxweynaha iyo baarlamaanku isku xidhan yihiin ooy ummadda soomaaliyeed ku xidhnaadaan waxaan qabaa inaynu yurub goor goortan la geli karno waayo kalluunka laynaga xada in badan reer yurub baa qaata talyaani baa qaata sbain baa qaata holland waa lagu sheegayey marka waxa weeyaan wixii innaka laynaga qaata ayaa qeyb laynoo soo celinaya markaa baaraan degan ka hadlayay waxay ahayd walaal ma waan fahamsanahay capacity la-aanta ama karti darrada intayna haysata melihi lama dadaalin taasi ma aha waxa weeyaan waxaan wax ka badan ayaynu samayn karnaa haddaynu soomaali isku qayladhaan isku dirano oo aynu samayno laga baaraan dego dowladduna qiimo weyn bay ku yeelan doontaa dadkuna kalsooni buu heli doonaa marka waxaan qabaa afar boqol iyo konton milyan oo dollar oo sanad kasta laga xado khayraadka waddanka qayb ka mid ah inaynu soo ceshan karno mushahaarada ciidanka haddii la siin waayo ama kuwa badda ha noqdaan ama kuwa berriga ha noqdaanna waxa weeyaan cid kale inoo ilaalin mayso markaa dhismuhu waa inuu baaraandega qiimaha leh ku dhisnaadaa haddii taa haynu yeeli weyno waxa weeyaan dad kalea inoo ilaalinaya xataa ma fahamsanin waxay badda ka qabanayaan ilaan inaku aqoonteedii ma lihine waayahay cabdi diirshaan u baaqayaa mar kale haddii uu khadka taleefonka kusoo noqday cabdi diirshe gebagabadii ayaan maraynaa maxay kula tahay xalku inuu ku jiro
maaragtay in laga faa'idi karaayo oo si wanaagsan maaragtay looga faa'idi karaayo runtii waan qabaa waxaanan qayladaas maanta qayladeynu aan ka wadnaa maslaxaddu waxay ku jirtaa mar kasta in shacabka soomaaliyeed wax lala socodsiiyo oo ugu dambeysta iskale codka maaragtay ugu dambeeya horumarka dalka jiritaanka dowladda iyo jiritaanka qarankaba shacabka iskale saas awgeed shacabka in wax lala socodsiiyo oo loo sheego sida looga faa'iidaysan karaayo arrintan inaan ka war helno bilka bacdi shir ay tageen nin maaragtay maaragtay xukumo ciidamada badda bilka bacdi inaan ogaano oo ay shacabka maaragtay ayna ka warqabin oo wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigu meesha uu tago oon laga warqabin runtii maaragtay waxay dhalinaysaa shaki waa tahay ugu dambeyntii wasiirka ayaan siinayaa waa horta yani waa isku wararaca waafaqsannahay in ay jiraan baahi badan oo keenay in heshiiska noocan oo kale taala saxiixo ama ha ahaato burcadbareed ama ha ha ahaato maraakiibta sharci darrada uga kaluumaysanayso badweynta soomaaliya miday doonto ha ahaato waa isku raacsannahay waxaa keliya kukala gedsannahay aniga iyo profesorka iyo cabdi ayaa waxay tahay abruuska sida loo loo wajahayo anigu ma aaminsani yacni in aan sugno ilaa capacity aan ka yeelano in aan sugno ilaa aan awood ka yeelano inaan yacni sugno aan waxba saxiixin waxaa aaminsanahay inta capacitygeena hadda la eg tahay inagoo fiirinayna baahida loo qabo in heshiisyada noocaan oo kale la galo heshiisyada marka la galayo yacni ma aha heshiiska in yacni laiska saxiixayo waxaan qabaa inay tahay tallaabada ay qaadeen wasiir ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka badda inay tagaan wadankii shirkada aan heshiiska la galaynay ay deganeed inay tagaan ay soo arkaan oo ay soo observe gareeyaan howlaha ay qabtaan oo ay kadib macluumaad kaleetoo badan la soo noqdaan oo ay go-aan ka gaaraan inay tahay shirkada u qalantay in heshiis laga galay iyo in kaleeto waxaan qabaa waa tallaabo dhiirigelin mudan tallaabo yani horumar noo horseedi kartaan qabaa aniga consultation in lala sameeyo waa wax fiican dadka hase ahaatee dadku lalama samayn karo consultation ayagoo dhan badanaana waxay maqlaan heshiiskii oo dhacay waxaana keenaya wax kale ma aha consultationkii oo horey loo soo sameeyey golaha wasiiradoo la keenay baarlamaanka markuu gudbo kadib ayay ogaadaan media marka ma aha ayadan inaan shicibkii dadkii wax ku-oolka ahaa inaan lala tashanin dadkii khubarada ahaa dadkii ay ka gooyeen inaan lala tashanin micnaheeda la ah sidaan wax lagu lagu wada ayaan qabaa aniga tilaabadan la qaadayna waa tilaabo sax ah ayaan aaminsanahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka oynu toddobaadkan kaga hadalna heshiiska dowladda soomaaliya ay la gashay shirkad gaar loo leeyahay oo ka shaqayn doonta ilaalinta xeebaha dalka soomaaliya ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa haddii aan dib idiin xusuusiyo martida ka qayb gashay barnaamijkana waa wasiirka khayraadka dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo jooga magaalada muqdisho aqoon-yahan cabdi diirshe oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo cabdi ismaaciil samatar oo isna bara ka ah jaamacadda university of minnesota intaaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waa aniga iyo martidooda idinleh nabadgelyo
dhegeystayaal aanu intaa ku dhaafno barnaamijka faaqidaada toddobaadka zahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay